walaa cadeymaha waa marag madoonto oo waxyaalo badan oo kusoo kordhay kamid ah ko in wasaaradda ay iyadoo isku kalsoon xisaab celinta saddexdii bilood ugu horeeyey iyo shantii bilood ugu horeeyey ay u bandhigtay golaha wasiirada golaha baarlamaankana uusan sidaas oo kale codsaday shantii bilood lasoo dhaafay hadda wuxuu codsaday lixdii bilood lasoo dhaafay in maaragtay si kalsooni ku jirto aan u bandhigno oo aan u cadeyno dakhli kasta oo dawladda ay qabatay iyo meeshu ku baxay si waadix oo clear ahna ay u arkaan taas waxay soo kordhisay marka transparency wax la yidhaahdo oo ah wixii inay cadcad yihiin midda labaad waxay tahay annaga waxaan ku shaqeynaa miisaaniyad marka in miisaaniyaddana sidii loogu talagalay loo isticmaalo iyadana waa waxyaalaha oo laisku qadiriyo laisku qiimeeyo dhanka kale waa dhimidda qarashada oo xadhaafka ah iyadana sida oo kale aada iyo aad ayaan u xakameynay waxaa markaa oo markhaati ka ah adduunyada aan lagu oo ay adduunyadana ay isticmaashaan qolooyinkan la yidhaahdo i m f ta oo maaragtay hay-adda lacagta adduunka oo ah hay-adda keliya oo waddan kasta ay ka diyaariso warbixin sanadeed warbixin sanadeedkaas ayaa lagu xusaa wadanka waxqabadkiisa iyo oogasaday marka annaga waxaan ku guulaystay sanadkan oo guul weyn oo soomaalida iyo oo shacabka soomaaliya iyo dawladaba usoo xoratay ah in hay-addaasi qoraalkii ay ka diyaarisay bishii hadda lasoo dhaafay uu ahaa mid aada iyo aada positive u ah oo haddana maaragtay iyagan warbixin ay kasoo saareen oo idaacadahan ay ay maaragtay ay maaragtay ay ay ay soo wariyeen website-koodana ay ku jirto oo ah meesha maanta inta la galo laga daawan karo muhimada kale ay leedahay arrintaas waxay tahay waa markii ugu horeysay oo in muddo labaatan iyo lix sano kadib la sameeyo warbixintaasi marka warbixintaas waxay kaloo sheegaysaa in dhaqaalihii waddanka kor u kacay in maaragtay maamulkii iyo maaliyaddii iyo bankiga dhexe iyo guud ahaan
waan gartay waxaa jira nidaam wasaaraddu ay ku sheegtay famis oo ah hanaan sahlayay in wasaaraddu ay la socoto dhaqdhaqaaqa kharashaadka soo gala wasaaradda ee meesha ku baxdo hanaankaasay macquul u tahay marka hanaankaasi horta waa hanaan oo system waa financial management system oo dawladda soomaaliya ay ugu talagashay inay ku maareyso maaliyada habka u shaqeeya waxay tahay ilaha dakhliga kasoo gala dawladda ayaa systemkaas la geeyaa systemka marka lacag la qabanayo isagaa lagu qabtaa lacagtii la qabto resiiday leedahay marka lacagtaas la qabtana isla markii waxaa laga arkaa systemka dhexdiisa qofka meel kastoo jooga marka lacagtaasi hadhow marka waa la record gareynayaa kashka marka lagu shubo bankiga dhexe iyo lacagtii la qabto resiidkeedana reconciliation automatic ayuu system u sameeyaa marka wax isdabamarin ah meesha ma soo gelayso wan gartay ima waxaa kaloo muhiima iyadana sida lacagta loo bixi waxay tahay wasaaradaha markay wax soo codsadaan systemkaas iyagoon soo marin lacag ma soo codsan karaan wan gartay systemkaas gudihiis ayay lacagta kasoo codsadaan marka ilaa iyo lacagta laga bixinayo hanti dhoorka ay marto oo xisaabiyaha guud ay marto oo bankiga dhex ay karto kadib waxaa lagu shuba accounti loogu talgalay lacagihii saaq lagu qaadin jiray oo qofka kaash ahaan loo siin jiray way dhammaadeen hadda weli waxaan bilownay system ah qofkii adeegii u fuliyey dawladda in lacagta si toosa bankiga uu isaga ku leeyahay commercial bankiga ama xawaaladaha antoos loogu shubo ayaan haddana ku guuleysanay wan gartay marka arrinta kale ah waxaa dhici karta in qarshiyan dhihinaya waxaa dhici karta in dakhliyo oo dawladda loogu talagalay in si toos inay inaysan boqolkiiba boqol aysan kusoo dhicin khasnada waa laga yaaba taasi kuma dhahayo waa boqolkiiba boqol laakiin hadda waxaan wadnaa systemkaasi inuu baaho oo uu gaaro dhammaan hay-adaha dawladda dhan uu gaaro wan gartay waxaa jirta mudane wasiir lacag ay bixisay hay shirkadda la yidhaahdo sam oil oo gaaraysa ilaa iyo lix boqol oo kun oo dollar lacagtaasi wasaaraddaadii miyaa la soo mariyey mise waxay toosu ku dhacday bankiga dhexe lacagtaasi bankiga dhexe ku dhacday waana laga warhayaa lacagta soma gaas ay bixisay waa lacag la record gareeyey waana lacag annaga dowlad ahaan ayna soo bixi waan gartay ugu dambeyn weli waxaa jira mudane wasiir bulshada iyo shirkadaha horumarinta inay kalsooni darro iyo cadaalad darro ay ka sheeganayaan markay timaado arrimaha qandaraaska dowladdu ay bixiso dhibaatada intaa leeg idiguna waxaad sheegteen in loo tartami doono siday macquul u tahay in loo tartamo iyadoo xaqdarradaas ay jirto nidaamkan oo maaragtay iifka qaranka la yidhaahda oo procurement systemka ah annaga dawladeena waxay kasoo kabanaysaa burbur oo ilaa iyo labo labaatan sana ka badan ah marka hadda waxa la sameeye waxay tahay laba shay mid waxaa waaya in sharciga iibka qaranka oo barlamentiga aktiga uu hadda uu horyaalo golaha baarlamaanka oo akhriskiiskii hore maray akhriska labaad uu mari doono wuxuu la mid yahay midkii aan qabi jirnay waktigii maaragtay sagaashankii wixii ka horeeyey iyo mid lamid ah oo wixii oo contractiana in loo tartami doono inta ka horeysa golaha wasiirada waxay ansixeen bishii maarso in maaragtay la sameeyo waxa la yidhahda interim procurement board oo ah hay-ad oo maaragtay ama guddi oo oo maaragtay hadda maamula maaragtay qandaraasyada waaweyn oo maaragtay dawladda bixiso inta kale soorta waxay tahay qandaraasyada yaryar waxay leeyihiin saddex qaybood ay leeyihiin hadday lacagta aada u yar tahay waxaa ku filan wasaaradda inay maaragtay qaan sheegato oo maaragtay isbarbar dhigto kadibna maaragtay qiimo sheegan aan dhahay aa isbarbar dhigto kadibna midka ay markaas macquul u noqdo oo oo oo oo oo qiimo jaban inay qaadato haddii ay xaaladda qasabtana markaasi waxaa la sameyn karaa iyadana oo la ogol yahay oo caalamkana ay standard ka tahay waxa la yidhahdo single sourcing waxa la yidhaahdo oo ah markaas in hay-ad ama shirkad maaragtay in mashruuc si gaara loo siiyo iyadoo marka xaalado jira loo teginayo kan saddexaad waa ka kale lagu tartamo marka intaasna hadda waxaan wadnaa barnaamij oo maaragtay hay-adaha dawladda lagu tababarayo shaqaalaheeda inay maraan nidaamkaasi